dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee fano ayaa laga soo warinayaa in ay weli ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaaladan ay labada dhinacba isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ay geysteen khasaarooyin nafeed walow aan la helin xogo rasmi ah dhanka kale hay-adaha sheegta xuquuqul insaanka ee dalka itoobiya ayaa waxa ay soo saareen warbixinno ay ku sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee itoobiya ay duqeymo bareer ah la beegsadeen dad rayid ah ee ku dhaqan gobolka amxaarada waxa ay sidoo kale tilmaameen in kaabayaasha dhaqaale ee gobolka amxaarada ay ku burbureen dagaalada xooggan ee u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo milatariga itoobiya wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in dagaalada ay ku burbureen xarumo waxbarasho oo aad u tiro badan islamarkaana uu aad u yaryahay gargaarka gaaraya halkaasi dowladda xabishida itoobiya ayaa la daaladhacaysa dhibaatooyinka ay sababeen dagaalada culus ee ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee kasoo horjeeda xukuumadda adis ababa waxaana hadda muuqanaysa in dagaaladu ay dib u sii xoogaysteen dhigbax ballaaranna uu ku socdo ciidamada xabishida itoobiya